maamulka xaafadda gacan libaax ayaa olole wada bannayn ah ku bilaabay wadada dhexe ee magaalada hargeysa waxaana ololaha wada bannaynta ah ka qayb galay qaar ka mid ah guddiga xaafadda gacan libaax mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada hargeysa cabdirasaaq yuusuf ismaaciil guddoomiyaha xaafadda gacan libaax ayaa ka warbixiyey ololaha wada bannaynta shacbiweynaha caasimadda degan waxaanu leenahay waddada dhexdeeda ha la banneeyo waddada gidaar tu gidaar wax u dhexaynayaa ma jiro gawaadhidan baarkinka ee sida xun u taagan ayagana insha allah waxaanu rajaynaynaa inaan ayagana aanu habayn doonno oanu isa kaashan doonno annaga iyo taraafigu isa kaashan doonno ganacsatada yaryar ee suuqa ku ganacsada qof kasta oo lagu arko waddada lambarwanka dhexdeeda isagoo taagan ganaax baa laga qaadi doonaa meheradda soo hordhigta meherad kale soo hordhigta ama ka kiraysa ama wax ku horiibsana ayadana ganaax culus baa fuuli doona dhammaan shacbweynaha casimaddan hargeysa waddada lambarwanka ee suuqa dhexe waxaan u sheegayaa inay iskaga guuraan waddadan lambarwanka oo waa la samaynaya insha allah imika way soo socotaa waxay maraysaa bootaan daabshiil bay maraysaa waddadii inta kale ka horraysana insha allah waan gaari doonaa ilaa ina galan baan imika ku wajahannahay oonu bannaynaynaa oo waddada la dhigi doonaa daamurkaa la dhigi doonaa cusub marka waxaanu ku boorinaynaa shacweynaha deggan waddooyinkan hareeraheeda inay iskaga guuraan sida ugu dhaqsaha bade inta aan la soo gaadhin waxaa jirta imika ganacsato ka dhaga adaygay oo aannu duminayna saaka marka wiigganna waanuu sheegaynay inay ka guuraan marka waxaan leeyahay waddooyinka ha la banneeyo si aynu caasibaddeenna u nadiifinno qaar ka mid ah bulshada xaafadda gacan libaax ayaa soo dhoweeyey ololahan wadda bannaynta ah iyagoo u mahad celiyey dowladda hoose ee magaalada hargeysa annagoo ka mid ah shacabka degmada degan gacan libaax aad iyo aad baan ugu maxay ahayde ugu faraxsanahay in waddada la banneeyo saasaan dowladdooda hoose maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo guddoomiyaha degmada gacallibaax aad baan ugu saboortisannahay dad dadweynahana waxaynu leenahay war dowladda hoose innaga inoo shaqaynaysaa waa dowladda ilaahay inoo soo diray